labada waayadan hadda waa shan nin garoonka muqdishoa laga soo dejiyey waxaana laga keenay meelihii lagu dagaalamay ismaayaana laga soo qaaday shanta nin ee dagaalamtayba waxa weeye dagaalkii shalay ahaa iyo kii ka horeeyey bay isugu jiraan shanta qof oo dhaawac oo hadda naloo keenay waa see xaaladooda
wallahi xaaladooda kullay degdeg bay u badan yihiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay caafimaadsiyo wixii xagga jira iyo waxa waxaad meel walba joogo dagaalada ku dhaawacma inuu caafimaad ilaahay siiyo dagaalkana in la joojiyaan ugu baaqaynaa dagaal wiil kuma dhasho waa ku dhintaa dadka meesha ku dagaalamaya in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan caqligu shaqeeyo dadka dal caqliga silmiga in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan baan ugu baaqayna dagaalada la joojiyo dhimashada guud ahaan waa imisa dhimashada wallaahi aad bay u badan tahay dhaawaca yar dhimashada badan aad bay dhaawacba labada dhinac ba u jiraa ka horena dad badan baa kusii dhigtay oo labada dhinac ah deegaankan magacii lagu dagaalamayo deegaanka lagu dagaalamayo waa laba dhinac dhinacna waa xeebta oo kashalayba xeebta oo ka dhexee fuuma la yidhaahdaa dhinacna waxa weeye xagga managa adkismaayu u dhowaaye u dhowdahay oo waxaa la yidhaahdaa aadan cambuur waa meel nii ah aadan cambuur baa la yidhahdaa mar horena dagaal baa ka dhacay marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay meeshugu joojiyo oo dadkaasi nabadgelyo ka shaqeeyaan nabad lagu noolaado nabadaa dad deeqda nabadaa naas waa miwale caqliga inuu taliyaan baan rajaynaynaa insha allahu oo dadkaasi nabadda laga shaqeeyo wax waanwaana hadda ma socotaa xogta hadda aan helayo waxaa jira odaqolo ilmo ah oo ilaa shalay ku mashquulsanayd oo hadda la ii sheegay culimo iyo dad odayaal ah oo odayaal dhaqan ah in ay hadda baadiyihii meelihii lagu dagaalami aayeen oo sidii xal iyo nabadgelyo loo raadin lahaa bal laakiin wax hadda itifaaqiyaad ah oo la galay oo nabadgelyadii la lakasoo hore farisay laguma sheegin laakiin hawshii in lagu jiro oo labada dhinacba iba ii sheegeen maamulka jubbaland kismaayo hadda joogaahi wax tilaabahay qaadeen maalka maamulka jubbaland wuu isku dayay dhowr jeer inuu arrimaha wax ka dhex galo bal laakiin ma suurtoodin oo ka maamul ahaan waana isku dayeen dhowr jeer shalay markii laysu imaanayo door bay ku lahaayeen shalay subax in nabadgelyada la raadiyo oo dadkan masaalix la dhex dhigo bal laakiin ma dhicin in nabadgelyadaasi ay shaqaysaa ma dhicin iyadoo waxyaaba hoose ay iska jir jiraan bal laakiin ma shaqaynin hawshaasi ay qabteen marka maamulkii hadduu ku guuldaraystay odayaashiinina aadan hadda tala gacanta ku hayn maxay ku dambeynaysaa xaaladda dadkan reer miyiga isdilaya wallahi dadkan dad meesha degan way isyaqaan weeye waxaan rajaynaynaa in caqligu taliyo iyadoo aan maamul jirin baa dadku wax ka dhex dhici jireen oo la xallin jiray dadku waa dad bini-aadanku waalwaa la dagaalami jiray waana la xallin jiray waana dadku isxallin jireen waxa laysku leeyahan waa la kala qaadan jiray laakiin waxaan rajaynaynaa maamulka naftiisa inuu doorkiisa qaato dadka deegaankaas aanay nabadgelyo ay ku noolaadaan nabadgelyada laga shaqeeyo nabadgelyaa dad deeqda odayaashana waxaan rajaynaynaa in ay xal iska gaari doonaan insha allah